dalka kenya oo ka mid ah goobaha ay sida joogtada ah uga dhacaan dilalka muslimiinta ayaa waxaa maalinnimadii jimcaha ee shalay laga helay meydadka laba dumar ah waxayna midood ka lalaaday geed sida uu booliska ismaamulkaasi u sheegay nin xoolo dhaqato ah oo meydadka haweenka markii hore arkay haweenka dilka loo geystay ayaa da'dooda lagu qiyaasay labaatan jir iyo lix iyo soddon sanno jir dadka goobta tegay ayaa ku warramay inay soo heleen boorsooyin ay wateen marxuumiinta oo ku jira buugaag nood ah kaarka bangiga iyo agabyo kale meydadkan ayaa la geeyey isbitaal ku yaalla magaalo ka mid ah kenya si baaritaanno loogu sameeyo meydkan loona ogaado waxa sababay dilkooda askarta kenya ayaa inta badan xerxera muslimiinta ku nool halkaasi ayagoo ku eedeynaya waxa ay ku magacaabeen argagixiso oo loola jeedo qof walba oo ku dhaqma kitaabka munasalka ee qur-aanka kariimka ah kadibna aan dib loo arkin marka dib loo eego taariikhda dalka kenya ayaanan sanadkiiba soo marin inay dilal ka dhacaan amaba dad layska waayo iyada oo meel ay jaan iyo cirib dhigeen la ogaan waayey kuwaas oo lagu tuhumo inay ka dambeeyaan booliska ama ballaamaha amniga dalkaasi